aad baad umahadsan tahay ciyaartan maraykanka oo lagu magac daray super boolka haddii aan tilmaano waxa ay la mid tahay ama ay la qiimo eg tahay hadda aanay kaba sarreynba ciyaarta kaman dambaysta ee koobka kubadda cagta adduunka oo kale sidaa si la eg amaba ka sarreysa ayaa waddanka maraykanka looga qiimeeyaa oo maalinta ciyaartaasi dhacayso cid walbaahi way kusii xisaabtantaa toddobaadka ka horeysa si marka ay u daawanwaled xataa madaxda ugu sarreysa dalka maraykanka ayaa qaarkoodna garoonka yimaadaan oo ciyaarta ay kasoo qeyb galaan qaarna ay markaa telefishan kala socdaan waxyaabaha ciyaartani ay kaga duwan tahay ciyaarihii kale amaba dadka ciyaaraha maraykanka ka faallooda american footballka loo yaqaanahay ay ka hadlayaan waxay tahay waxaa isku soo baxay labadii kooxood ee ugu wanaagsanayd labada dhinac ee n f l ka amaba ciyaarahan american footballka loo yaqaano kooxi waxa ay ku wanaagsan tahay dhanka weerarka oo kooxihii maraykanka ee sanadkan kooxda ugu weerarka fiicneed ayay ahayd waa kooxda denver broncos kooxdan kalena ee seattle seahawks waxay ahayd kooxda ugu difaaca fiican ee ciyaaraha maraykanka waayo maxamuud waxaa la sheegaa in ciyaartan american footballka tiisa u dambaysa super boolka in waxyaabo yaab leh marka laga hadlayo lacagaha hadday noqoto xaysiiska iyo tigdhada lagu gelayo bal bal waxaad sawir naga siisaa lacagaha arrimahaas la xiriira haddii aan ku hormaro tan garoonka lagu gelayo ee tigidka horta aad buu qaali u yahay guud ahaan lacagta lagu daawado ciyaaraha american footballka loo yaqaano oo marka xataa aanay ahayn ciyaarta kama dambaysta lacagteedu aad bay u sarreysaa laakiin ciyaarta super boolka ee finaalaha ah oo isugu soo baxaan ee labada kooxood ee koob ku yaalo waxaa lagu galaa ugu yaraan kun iyo laba boqol oo dollar kursigii kursigaasina sandheer wuxuu ku yaalaa meesha ugu sarreysa ee garoonka oo waxaaba laga yaabaa markaad hoos fiirinayso inay ciyaartoyda aad daawanaysahay ay la ekaadaan wax aada u yaro idhahaagu aanay sidaa u qabanaynin marka waad dareemi kartaa sida uu qiimaha ciyaartu ay u sarreyso mararka qaar qaybaha dhexe ama qaybaha hore oo kale sanadkan oo kale waxaa laleeyahay lacagta ugu badan ee lagu daawanayo waa toban iyo saddex kun oo dollar inkastoo marka la fiiriyo sanadadii hore ay ka raqiisan tahay waxaan xasuustaa sanadkii kan ka horeeya new orleans lagu qabtay ticketka ugu sarreysa meero waxa uu ahaa laba boqol iyo konton kun oo dollar haddii aan eegno dhinaca xayisiinta oo kale telefishinada iyo shirkadaha maraykanku lacag aad u fara badan ayay kala sameeyaan tusaale ahaan soddon second ama soddon ilbiriqsi ayaa waxaa lagu kala gadanayaa afar milyan oo dollar waan gartay ugu dambayntii si kooban ciyaarta maanta yaa la filayaa inuu koobka qaado markaad eegto waddadii dheeraada ay soo mareen iyo sida ay usoo dadaalayeen kolley lama oga sandheeru kama dambaysta cidda guusha qaadi doonta laakiin kooxda denver broncos oo gobolka colorado kasoo jeetay ciyaaryahanka bayton manin uu ninka banooniga qaybiyo u yahay quarterbaga ayaa dad fara badani waxay leeyihiin iyadaa laga yaabaa inay ku guulaysato waxaana loo aaneynayaa iyadoo ciyaaryahankani uu laba kooxood oo kala gedisan uu ciyaarta finalka usoo saaray hore wuxuu ku qaaday koobka kooxda indianapolis colt ee gobolka indiana marka waxaa laleeyahay waana ciyaaryahan kaa wanaagsan in uu koobkan kooxdiisa denver broncos u qaado ayaa suuragal ah laakiin seattlena koox la dhayalsan kara ma ahano waa kooxda aan ka warramayay difaaceedu aad ku wanaagsan yahay